ciise xaaji axmed yuusuf talya ciise xawar buu ku magac dheer yahay waa yimi wuxuu yimaadaa aftibuu yimi shaangarkii dambe xalay wuxuu saadahadaa aftimo guri baa la geeyey xalay markaa waxaa u timi qola puntland aa u timi waa iradeen malaa inay qabtaan bay rabeen calaa kulli xaal adigu xagoo de puntland way wada hadlayaan iyo iyo wasaarada madaxdooda waa wada hadlayeen habar waxaan ku qabnaa inaa inaanu ku qabanno baran baa baran baad u socotaa ha baran tegi maysadoo sababtoa de inaan baran haddaa haweysatid waa ku qabanayna haye kabacdi calaa kulli xaal ninkaasu xale iska warwareegayo suldaankiya buu tegey inuu baran macnaa aada u dareeraya baran yimaado marka sababtuu baran ku doonaya maxay ahayd
baran inuu kasoo hadlo yidhahdo baran baa joogaay waa kaas sababta de kolley hadda rabisaj iyo waxbuu sidaa de kolley fariin buu suldaanka u siday ilata suldaan saciid suldaan cabdisalaam bal waxaad nooga warantaa ma jireen wax israsaaseyna oo dhex martay ilaalada wasiirka gaashaandhigga ee somalilan iyo mas-uuliyiin ka tirsan amase saraakiil ka tirsan puntland oo deegaankaasi xale waa tii lays afkara waa yidhahda baran tegi maysid sida uu yidhi waa tegaya ma gurigaygii baa lii diidaya nabadgelyadaadu waxay ku jirtaa inaa halkaaga ka dhawatay adigu saaka salaadii bay markaa u yimaadeen qoladii puntland oo adigu meelahaas marar iyo hadaabtoo dhexdooda iska joogeen xalay seexdeen saaka yimaadeen gurigii loo guglu saaxibay saaka markaa markay kusoo dhawaayeen baa qoladii rurrisaas ku rid qoladii uu watay isaga oo ilaaladoo ahayd oo somalilan waxaa leeyahay dee wax kolley ajnabi lama socon ilaaladii uu watay oo laba gaadho tignikab uu watay labada gaadho tignikada uu watay labadaba wursa keli bay ahaayeen baa laleeyahay anugu midka islaama kamida waa lai sheeg sheegay laakiin qofna islama taagin ilaa run baa lagu warramaya
marka waa gartay wax khasaara miyaa ka dhashay israsaaseyntaasi adigu rasaasaystaas markii ay qoladan puntland rasaasaysay ninkaas iyo qolyo la joog joogo dhowr gaadhaya oo len calawiyo u badan iyo labadii gaadhiyo wato way carareen waxay tageen guriga suldaanka igu carareen oo ku yaalla hadaabtimo hadaabtimo ku yaal haye qoladeena guriga suldaanka lagama daba tegay qolada puntland guriga ay ka carareen iyo ay saxdeen xaliyo intaba iska joog joogeen suldaanka naftiis baa uyi yiri ninkan wedi ka tegaya waa noqonayaa marana uma socota marka gurigayga ammaana ku helo marka hore ma u dhici jirta in wasiirka gaashaandhigga somalilan uu u iman jiray hadaaftimo amase baran maya de waaba loo diiday berigii hore ninka hore iyo ninka hore cadabi la oran jiray baa ahaan jirayo cadabi baran ma iman kartid baa layidhi
marka waa gartay isaga ugu dambeyntii xaguu ku dambeeyey ninka wasiirka ah warqadii buu tagay xagga xeergaabuu qabtay oo dib buu u laabtay dib buu laabtay cararaha baran loo diiday inuu soo qabto